بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من لعن عبده فاعتقه baabu dikri man bal wuxuu u baabaysan yahay sheegiddii la sheegayay man shaksigii lacana lacnaday cabdahu addoonkiisii oo faactaqahu ee hadalkaa uu ku yidhi lacnada de waataan soo ogaano lacnadii inaanay sharcan wax bannaan ahayn ruuxii mucayankaana aan dee in la lacnadaa wax bannaan aanay ahayn macnaheedna uu yahay ruuxan oo ilaahay naxariistiisa ka fogayuu kaba dheereeyo haddaba hadalkaa ka dhacay daraaddeed iyo lacnada markii dambe u xoreeyey isagoo dee tani waa xasano uu laba imanayo sayi-adii ka dhacday dabadeed waana kii rasuulka ilaahi oo atbici sayi'ata alxasanata tamxuha xasanadan haddii sayi-a uu ruuxu la yimaado xasano ka dabageeyo kafaaray u noqonaysaa waa toobadkeen iyo bal markaa taas ee wixii ka dhacay buu baabiinayaaye taas buu baabkeediiy wixii kuba yimi xadaثna أحmed بن yacquub qaale xadaثna يزيid بن الmiqdam بn شhurayxi can abihi can jadihi qaala akhbaratnii caaishatu caaisha ay warantay buu awowga odhanaya kolley axmed ibn yacquub mar hore inoo horeeyo kitaabkan kusoo maray waa nin bukhaari u sheekha oo sheekhyadan kale aanay la wadaagsana ma aanu kutubtooda riwaayo ku lahayn laakiin kitaabka iyo ka kale saxiixaaba riwaayo kule axmed ibnu yacquub saddexan iyagu isdhalay ee xadiidka sanadkooda inoogu sugan kolley hore umaynaan soo marin oo yaziid ibnulmiqdaam ibnu shureyx oo sheekha sheekhiisiina waa dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey weeye waana nin saduuqa aabbihiina iyo awowgiina labadinoo labaduba siqo oo aada loogu kalsoon yahay weeyo aabbihiina kolley waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow la mucaasarooday taabiciintii yaryarayd awowgiina shureyx ibnu hani ibnu yaziid waa nin siqo oo mukhadramo weeyaanoo isaga waqtigii rasuulka ilaahayba waaba soo gaadhay waa siqo waana mukhadram awowga shureyx ibnu hani ibnu yaziid baa la yidhaha haddaba awowgaas oo shureyx ibni hani ibni yaziid ah ayaa wuxuu yidhi akhbaratnii caaishatu caaisha ii warantay caaisha ii warantay oo waxay igu warantay anna abaabakrin abaabakr abaabakrin asidiiq weeye radia allahu canhu lacana inuu lacnaday bacda raqiiqih raqiiqiisii ama addoomihiisii barhkood ee dadku waa bashar oo kolley ruuxu waa cadhoonayaayo oo kolkolna waxbay ka dhacayaan cismadu rusushii unbay u sugnaatay iyo ambiyadii in mana aha dee imaka arrinkaa horeynu soo maray ee rasuulkii ilaah yidhi laa yembagii lisidiiqi an yakuuna lacaanan ama kuwa lacaanayntii shuhade iyo shafaacaya ma noqonayaan waa kuwii wax badsaday dabiica u noqotee badsanayay mar ruux wax kaba dhacay oo zallo adeedsan waxyaalahan kale dhacaya ayay kaba mid yihiin uu kaba soo noqday sidiiqnimadii iyo shaahidnimadii ama shafiicnimadii kuma waayayo haddaba bacda raqiiqihi ayuu lacnaday faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxu uhi ya abaabakrin waa inkaaru taa ku inkirayo ku diidayo abaabakrin-ow allacaanuuna wasidiiquuna alkalka nusqooyinkaynu haysano san baa dhacday nusqooyinka qaarkoodna maya waa horta san baa dhacday albani baa wuxuu saxiixu bal matalan adab ilmufrad adigu haamishkiisa kuba yidhaahaa ee daahirku waxaaba weeye inaanu al lahayn oo malaa waa bayhaqi bay riwaayadiisu ta ahayd walow ay nasbisnaydo hamse istifaamna ay qadarantao markaa macnuu yahay lacaanuuna wasidiiquuna oo macnaa waxa weeyaan mid kasta kolle waa isla wada macnuun lacaanina oo sidiiqinina behaqi bay shucabkiisa dhacday ee calaamo istifaamna way noo taalaayeen allacaanuuna kuwa iyagu lacnada badan iyo wasidiiquuna kuwaa dee sifadaas sidiiqiyo ku sifoobay macnaa hal yajtamicaani miyay kulmayaanoo ma waxa weeye dee ku lacaana iyo ku sidiiqa ma yay kulmayaan ma ruuxii sidiiqaha lacaan miyuu noqonayaa kala maye ma noqonayo warabbi alkacba wa ruux sifadaa ilaahay siiyey martabadaa gaadhsiiyey oo sidiiqi iyada lacnad sifo uma aha uu wax lacnada waayo dee lacnadii waaba tanoo ruuxi oo lagu habaariyo inaan ilaahba u naxariisan weeye naxariisiisa uu kaba dheereeyo waa ta aan lididha xataa ruuxii mucayankaah kaafirkaah ee noolaa iyada taasna waxa weeye lagulama imanayo lama lacnadayo kol hadduu mucayan yahay gaalba ha ahaadee laakiin uu nool yahay oon la ogeyn gaalnimo inuu kuba dhintay haddaba martabadan dee raacaysayba martabad nubuwadii raacaysay ee sidiiqnimada dadka caynkaasa sifaadkooda iyo dhaqankooda iyo adabtooda midna ma aha inay lacnadi kaba dhacdo xadiidkii inoo horeeyey maxayd laa yenbagii lisidiiqi an yakuuna lacana macnaa wuxuu habboon maaha waxu laa'iqa maaha marka ma lacnad badan iyo ama lacyo sidiiqnimo ayaa meel wada fadhiisanayo meel wada gelayo ama shaksi ku wada sifoobaya kalaa warabbi lkacamay oo sidiiqu lacaan ma noqonayo taas baa rasuulka ilaahay ku yidhi maratayn aw alaaan saddex goor buu sidaa rasuulka ilah yidhi ama laba goor faactaqa uu xoreeyey abubakrin abubakr yowma idin maalintaas bacda raqiiqi addoomihiisii barhkood buu xoreeyey oo de waa isagoo waxaan kaba dhacay walow dee wax mar ka dhacay ay tahay in waxa weeyaan kafaaro si ay ugaba noqdaan iyo xasano dee uu laba yimaado sayi-ada hore lagaga dhaafo iyo towbadkeen ayuu isagoo wixii di ka noqday niyeeyey oo goostay siday noo socotay inaanu dib ugaba dhicin ayuu haddana camalkan saalixa laba yimi oo addoomihiisii barhkood buu maalintaa xoreeyey uma jaaءa الnabiya rasuulka ilaahay buu u yimi salى الlahu عalيه wasalam waa abubakr muxuu ugu imaanaya lilictidaar wey waxaan ka dhacay isagoo ka cudur daaranaya ee waa kaa ficilkaa khayrkee weyne soo sameeyey ayuu u yimi oo faqaala wuxuu yidhi laa acuudu ay laa acuudu ila lacni wey rasuulka ilaahu lacnad aan cid lacnado dib uguma laabmayo waa ka toobad keenay dibna uguma noqonayo yihi waana wuxuu u imanayaa rasuulka ilaahay khayrkaasna waa la yimi waa ictidaar lacnad aan wax lacnado kuma laabmayo kuma noqonayo ayuu yihi laa acuudu bal in kolley ahar dee waana kan waa xadiidba sanadkiisuna dee markaan eegno mala dee yaziid baa ugu yar hooseeyo bal waa sanadkaa dee inoo waxa weeyaan in kolley saxiixba martabadii gaadhaya khaasatan umuuraha keliya shawaahidda kale markaan eegno ama xasanba ah ee waxaa inooguba sugan abubakrin horta fadligiisiio rasuulka ilaahay waa kan u qiray ee kuba sifeeyey inuu sidiiq yahay martabadaas sidiiqnimaduna waa kan ficilkiisii iyo qowlkiisii iyo iimaankii iyo axwaashiisii oo dhanba kuba run sheegay oo bal matalan waa martabo aada u sarreyso waa taa dee martabadii nubuwada kuba xigtee waa fadligiisii dee kolley aan ogeyn xadiidka uu inooguba sugan yahay waxaa kaloo iyada inooguba sugan deg degii uu degdegayay surcatu istijaabati rasuulka ilaahay markuu yihi allacanun oo sidiiquna kala kalaa rabbi lkacba macnaa arrintan sifa lacnigu inaanu dee meel la gelahayn oo uu ruux aanu kula sifoobahayn ruux aani kuba kulmahayn sidiiqa iyo la sidiiqnimo iyo lacni iyo lacnadi waa kan khayrkiibuu u degdego markiiba addoomuhu xoreeyey ama bacda raqiiqiho degdegii uu degdegayey bal matalan xagga laabanka iyo istijaabada daacada iyo xasanadan waxa weeyaan samaynteeda si litakfiir sayi-a xadiidkana way nooguba sugan tahay bal فqال lا acuud baabu تalaacuنi بlacnaة الlaahi وبغadب الlaahi وبالnaari talaacunkii waa dee nahin las laysku lacnadayay ama habaarkii laysku habaarayeyba dheh lacnad ilaahay oo ruuxii lacnad lagu habaarayey aw bغadب الlaahi cadho ilaahay oo cadho ilaahay kugu dhacdayba la odhanayey oo وbالnaari naar oo allaha ku cadaabo taa laba odhanayo cadaab laysku habaarayey bal wixii kuba yimi ee nahyi ahaa iyo dee dee markaasee laynaga manciye laynagaba nahyey taas buu baabkeedii yahay xadaثna mslim qaala xadaثna hishaam can qataadaةa can اlxasan can samurata qaala qaala الnabiyu salى الlahu عalayh wasalam bal sanad kolle waxaan filayaa de malaa saxaabiga samurat bnu jundub mooye inta kale waan soo wada aragnay saxaabiguna dee waa iska tacriif uma baahno oo saxaabigaa shahiirkii asxaabtii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba mid ah muslimkuna waa muslim ibnu ibraahim oo dee horena aynu usoo aragnay sheekha bukhaari inuu yahay inuu kaba wariyo kolley muslim oo kale kitaabkiisa saxiixa dee waa ruwaaddii iyo culimadii waaweyneydba waa nin bal matalan kolley aada u qiimo badnaa ah kutubta lixda ana inoogu wada sugan ee muslim oo kale lamuu kulmin oo waasidun buu kaga wariyaa macnaa sheekha labaadun buu noqdaa bukhaari waa la kulmay waxaa kaloo la kulmay abu daa-uud oo toos ugaba wariyo waxaanay culimmadu yidhaahaanba sheekhyada abu daa-uud waa ninka ugu weyn waa ninka xagga marka la eego de ahaan iyo dadku soo gaadhay ninka ugu weyn weeye abu daa-uud muslim ibnu ibraahim hishaamkana waa hishaam dastawaay imaamkaa qiimaha badnaa weeye dee qataadana xasankan qataada ka warinayaana waa xasan albasri taasba weeye horta waxaana jirtaa culimada kalaam ku sugan iyo ikhtilaaf ku sugan xasan iyo samuura waa soo gaadho waa la ogyo dee dadka waaweyn buu soo gaadhay cusmaan buu xataa soo gaadhay iyo caliya buu soo gaadhay xasan albasri waqtigaa cusmaan iyo haba yaraadee laakiin adigu waa soo gaadhay laakiin samura markaana waa nin beri dambe dhintay oo dee idraagiisu iyo soo gaadhkiisa ina hadal kama taagne laakiin khilaaf baa jira xasan miyuu samuratu bnu jundub wax ka maqlay mise kama maqlin oo haddii la idhaah kamuu maqlinna waxay ka dhigan tahay axaadiisa xasan iyo samura isku xigaan inaanay xidhiidhsanayn ee meesha kala go- jiro oo ciddii u dhaxaysay aan la sheegin khilaafkaasaa beyn ahlilcilmi jira waana khilaaf shahiira oo marka kutubtaasna aa ku arkaysaan dee waxa weeyaan kolkol iyagoo axaadiistii ku cilaynaya oo la leeyahay waa xasan baa samuro ka warinaya cilladaasna waxay ka dhigan tahay kamuu maqlin baa la leeyahay kolley irsaal badanna xasan waa imaamkaase waa lahaa in marka la eego aqwaashoodna malaa halkan saddex bay noqonaysaayo kuwa le ka waxbaba kamuu maqlin waayo culimmadu ma aha in markan ay leeyihiin fulaan fulaan kamuu maqlin macnihiisu kama dhigna ma soo gaadhin oo waata aan leenahay khilaafadii raashidadeed ama bal cusmaanna waa soo gaadhay calina waa soo gaadhay calina wax waa ka wariya walow dee khilaafkaasi jiro sanadkaas isna kalaamku jiro samurana waaba dee asxaabtii yaryaraydna waana dadkii uu si fiican uga soo gaadhay bal isagoo nin weyna ay wada markaas dee qalba la arka inay ciraaq wada joogeen laakiin nadarkooda ah dee bal kulankay eegaan iyo bal kala maqalka iyo jaanibkaas labanoo isku waktiga isku magaalo joogaad kolkol arkaysaa iyagoo dee aan suginba samaaci aan sugayn ama samaacoodii daydeeya oo iska hubsanaya markaa qowl waxa weeye xasan aslan samuro wax kamuu maqlin qowlka labaadna waa kaa muqaabilkii oo waxuu ka maqlay qowl baa jira saddexaad oo dee qolooyin weliba waaweyna ay iyagu malaa kubad ay ku tagaan oo ah xasan xadiis ku tacalluqsan caqiiqada iyo wanqalka oo dee waxa weeyaan taas inuu ka maqlay samura waayo bukhaari baaba ama dee kuba sugnayd iyadoo maxamed uu weydiinayo bal xasan dee cid kale uu weydiinaya ibnu sirin oo xasan yuu ka maqlay xadiidka caqiiqo dee waa samuru kaba maqlo xadiidka caqiiqo uu ka maqlay ee waxyaalaha kale oo markaa kamuu maqlin marka waa tafsiil oo xadiidkii caqiiqe iyada way sugeen oo kaabirtii aimadu waabay sugeen inuu kaba maqle kuwan kale ayaa jira adugu kolkolin xadiid kale oo dee waa haddii aan aada kutubta u tatabucno waxyaalo kaloo dee halkan samaac meeshii jirana waan helaynaaye bal arrinkaasaa yar jiro khilaaf bayna ahlilcilm waa khilaaf baan leynahy maha de ina jasminayno in fii samaaci اlxasani can samura kaas weeye xadiidka caqiiqana waxaa la arkaa in hagaag loo sugo ee laakiin waa waxyaalaha kale bal intan baa jirta tan baana waxaa jirta in imaka xadiidka inoo soo socda in marka la eego albani oo kale kitaabkiisan daciif اladab اlmufrad inuu ku soo arooriyey kale wuxuu usoo aroorinayaana waa arrinta aan sheegayo waayo wax kaloo sanadka taasi ma jirto daciif اladab اlmufrad ha kuba soo arooriye laakiin xadiidkan abu daa-uud iyo imaka tirmidi iyo way wariyeen abu daa-uud marka la eego tacliiqiisa uu albani ku leeyahy xadiidka waa saxiix yeelaa tirmidi waa taxsiiniyaa tirmidi waa xadiiثun xasanun صaxiix buu kaba cabira aymo kaloo tasxiixisayna way jiraan sida xaakim iyo muwaafaqada dahabi iyo bal waxaan leeyahay xataa albani kitaabkiisan ama sunanta tacliiqa uu ku leeyahay e midna waa saxiix yeelay midna waa xasan yeelay oo bal markaa n maaha un dee imaka qaybtaas n daciif اladab ama nusqooyinka haystaan barhkooda halkan uu daciif kaba cabirayo daciif ulisnaadun arrinku ilaaqa ma laha ilaaqa ma laha cilada yaree jirtaana taa weeye xadiidkuna waa kan qaala wuxuu uhi qaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam laa talacanu ha isku lacnadina oo ha isku habaarina bilacnat اllaahi lacnada ilaahay oo axad idinka idinka midi ruuxii kale walaalkii ahaa ee muslimka ahaa yaanu ku habaarin lacnadi inay ku dhacdo oo ilaahay lacnado walaa biqadab illaahi cadhay ilaahayna ha isku habaarina bal xadiidku waa inoo sugan yahaan leenahay waxa weeyaan cadhay ilaahayna haku ha isku habaarina oo ruuxii oo dee kii kale kuba yidhaaha cadhay ilaahay kugu dhacday oo kale walaa binaari naar allaha ku cadaaba iyo naar allaha ku geeyiyo taasna ha isku habaarina umuurahoo dhami dee qadabkana waxaa ka dhalanaya un naar ruuxii in la geeyo lacnadina waa naxariis in laga dheereeyo dee kal haddii aanu naxariis mudan ahayn waa naar buu gelayaayo mu'adahoodu waa habaar naareed iyo naxariis laga dheeraad naar laysku habaarayo in la galo iyo naxariistii inuu ruuxu kaba fogaado oo uu kaba qadee umuurahaasi waa umuuro aan fiicnayn aada u xun weeye yaan ha isku habaarina baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidkana waa taan idiin sheegayay dee waxay kuba yar sugan aimada kala duwanna way saxiix yeeleen bal hadduu albanisaan sheegayo daciif uladab halkan ku soo arooriyey tacliiqa uu ku leeyay kutubta aan sheegayo sunanta kuwa uu taxsiiniyo kuwa uu tasxiixiyaba waa jiraanba deeta inoogu suganna waa nahyiga aada u adag ee laynaga nahiyayo in laysku habaaro waxyaalaha caynkana lacnadii iyo qadabkii iyo naar layskuba habaaro baabu lacni lkaafiri kii gaalka ahaa lacnadiisii ayuu baabkiya macnaa waa gaal in la lacnado horta lacnadu markay sifo tahay imaka haddii laleeyahy gaalada allaha lacnado taas laysuma diidayo haddii bal matalan ahl almacaasiba ay tahay laakiin aan shaksi mucayana la qaadinee sifo sifaadkaa ka mida un lasoo qaado sida dee lacnat ullaahi cala alkaadibiin oo kale ama cala aldaalimiin oo kale iyo kuwa daalimiinta kuwa kaadibiinta kuwa caynkaasa markay sifada caamkaa tahayna waxa weeye iyadana dee waanay nusuustu inooguba timi qur'aan iyo axaadiidba shay banaanna weeye ee lacnigan waa lacnigii mucayanka ahaa shaksi mucayana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaa labadiisa waalid lacnadaya waa lacnaday kaa dadku haddee markay dhul iyo waxyaala degayin jawooyinka iyo beerahaas iyo xuduuddii ama meelihii jaaradii udhexaysay bedelayay iyo taasoo kale lacna allahuma gayara manaara alardi waa nacda kaadee ilaahay keyrkii hadduu wuxuu gowracaya waa lacnaday bal matalan lacna allahu saariqa yasriqu lbaydata fataqdacu yadu waa muu odhan ruux mucayana maaha waa tuga allaha lacnado ama ilaahay waa lacnaday waxaan macno lahayn baa gacantiisii loo goynaya bal markaa markay sifadaa tahay aan dee waxa weeyaan shaksi khaasa aanay ahayn taasi waa baab kale ee tan aan leenahay ma banaano waa ruuxii mucayanka iyada taas dee maba banaano wax banaan maaho dee arrinku waxa uu kulansanayo cibaaradan ay keenaysa baa taasa haddaba bal gaalkii lacnadiisii iyo wixii kuba yimi hadduu sifo guud yahay iyada taas kolley dee ruuxu inuu afkiisan kaba dhowro inay barato oo afkiisu barto lacnad waa baab kale laakiin haddii sifo caama ay tahay shay bannaan weeye markay khaas tahayna waa ta aan soo sheegno hadduu ruux nool yahay oo uu mucayan yahay iyada taa lama lacnadayo bal taa haddaba wixii kuba yimi waa xadiid rasuulka ilahi axaadiidiisi ka mida oo saxiixo muslim saxiixiisa ku sugan bay noo soo socdeen xadaثana mحamed qaal xadaثana mحamed qaala saasay iga bilaabantay kolley nusqooyinkan maxaa ay taal may kun kun waan oge kan waan oge kanan sheege kun kalaan awooday xadaثana mحamed xadaثana mحamed xadaثana bas waxa weeyaan ilaa malaa labaataneeye xadiiث ay noo soo socda xadaثana mحamedun baa ka bilaabmaysa kii kalena waa la mid kolleyna waxaad moodaa malaha dee waa fadlullahi samadiya sida nuskadiisii kuba sugnayd waxa weye maxamedkani nin kale maaha waa saxiixa bukhaari kitaabka ninkii lahaa weeye imaamkii bukhaari weeye maaha nin sanadkiia de waxaana weeyaan waa raawil ka dambeey waayo kitaabku waa ti aynu maalintii inoogu horreysayba ama maalintii labaad aan sanadkiisa soo naqlinay sanad baa lagu warinayaa bukhaari waa tii xadiidkii koobaadba saddex ruux baa kaba horreeyey marka ciddii ku xigtay iyagu markay kitaabkan warinayaan xadaanaa muxamedun bay odhanayaan waa ruuxii labaa ruuxii ku xigay bukhaari kasii maqlay laakiin dee kol hadduu kitaabkii yahay taas may ahayn inoo kale kolkol dee way dhacdaa kutubta waa lagu arkaaye imanka halkanse majmuuco axaadiia inoo raacayse maxamedka nin kale yaan loo qaadanin waa muxamed waa musanifkii kitaabka marka ninka labaad baa sanadku yahay sheekii bukhaarina halkaasu ka bilaabmayaaye muxamedadan isdabageli doona abwaabtan imanka isku xigtay isu dabageli doona yaan loo qaadanin inuu yahay nin sheekhii bukhaari ah oo sheekhadiisii aynu noqone kitaabkaba kusoo noqnoqonayana way ku xigaane maanta uu sheekhadiisii waasida kaga warinaya maha arrinku kaas xadaثna mحamed balaf qaala wuxuu hi marka bukhaari ba xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثna marwan bn mucaawiyaةa qaala xadaثna yaزid can abi xaazimi can abi hurayrata qaala qiila ya rasuul الlahi arrinta kalen kolleyni o dhan qolooyinkii dabcadii shalay tana laa khalal baa jira hawaamishta in xataa waxaad moodaa imaka aniga saddex boqol iyo koob iyo labaatan waya xadiidkan aqiraya waxay isdheryihiin axaadiisii ma jirto waa meel adigu markan malaa saddexii boqol kusoo dhowaanay bay raqamku isbedelay oo iyaga laakiin idinka saddex boqol iyo laba iyo labaatan buu maraya halkaas oo kale xadiiث de xadiiثan anigu ka booday oo de maala ma kiina ziyaado ahaa ma de markaa kaasi ka booday iyo waxaasi may jirine kolley waa meel baan markaa dare ay kani aanu raqam u qoran buu raqam u qortay waxaad moodaa taasi nafteedu inay khalalkan ay ku riday imaka taas takhriijkan ahaamishka ku arkaysaan kolley saas ma aha oo imaka xadiidkan aan haye ii bilaabmaya in dhammaadkiisu safxada kale u idinku qoran yihi waxay idna takhriijka inuu safxada kale ku qoruu raqam waaxid noqdo raqam waaxid noqdo تkriiجkiisi waa ka صفحadan imika idin dhamaan doonta ka u dambeeya weeyaan waa xadiidkaa صaحيixa mslim goye marka markay صفحadii kalena kow kowdii bilaabantay halkan tanna saasu bay ahayd waa shalayna saan soo aragnay imika kow bilaabantay haamishka raqam kow ah ee uu bilaabay ee uu odhan doono bukhaari baa iyo mslim baa wariyey oo kale in eeg waa xadiidka kasii dambeeya weeyaan oo taasoo bal khalal baa jira xaggaa kaba yimi uun tartiibtaas kolley inay suurtagalan tahay halkaa raqamkii oo dee ay u baahan tahay in ilaa halkaa raqamkaasi kasoo bilaabmay la yar tatabuce laakiin takhriijkan imika idiin sugan kolley waxaad waa in raqamkan uu qoranayo ee uu dhigtay takhriijka raqamka ka horeeyaa leh takhriijka raqamka ka horeeyaa leh marka wuxuu yidhi in sanadkii waan wada aqriyay la yaziidkan imaka bal inta kale dee marwan ibnu caya cabdillah ibn moxamed ilmusnadi sheekha bukhaari aljucfi waa dadkii aan soo arki jirnay yaziidkan yaziid ibnu kaysaan baa la yidhaah oo abu ismaaciilla kunyadiisa way yidhaaheen abu munaynna way yidhaaheen waa nin reer kuufa ah oo saduuq ahaa aymo kala duwana ay tawhiiqiyeen kollayna isago ah dadkii saxaabana soo yar gaadhay laakiin aan la kulmino waa atbaacu taabiciinta undhe abu xasimkan ka warinaya abu hurayrana salmaan baa la idhaa kolley waxaa meelahan gala nin kaloo taabiciya jiro abu xaasim oo saxaabi kaloo sahl ibnu sacdi saacidiyo kaba wariya oo nin zaahidna ahaa caalimna ahaa oo reer madiinea kaasi ninkan uu ka yar yahay oo salama kaa la idhaahaa oo waxa weeyaan waa salamatu bnu dinaar kan salmaan baa la idhaha alashaaci oo ama mawla caza oo abu xaasimkan abu hurayre ka wariya waa nin hiqa taabiciintiisna kaba mida waa ninka abu hurayre kaba warinaya ninka kale abu xaazim ee salamo ka wariya bal kutubta labadooduba way ku sugan yihiin labada saxiixba xataa way ku sugan yihiin ninka kale uu ka yar weyn yahay oo kaasi waa taabiciinta raggii ugu yaryaraa waa kaa sahal oo saxaabada yaryarayda kaba warinaya ee abu xaasimkaa salmaan baa abu hurayre kaba wariya o qaala wuxuu uhi abu hurayra qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi udcu llaha calى lmushrikiin waa kuwan dee na dhibay ee islaami waaye habaar oo ilaahay u bari nimankan mushrikiinta in ilaahay halaago qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii aniga lamubcad layma soo dirin lacaanan xaalan ahay mid lacnad badan lacnaddii waa ruuxan oo naxariistii ilaahay kaba dheereeyo dee ilaahayna muxuu yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariis buu u yahay muslimiintii naxariis buu yahay gaaladiina naxariis buu ahaayo bal dee waa kaasoo in isaga xataa wujuudkiisii baa la yidhi inta aad dhex joogto lamama cadaabayo wama kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim adigoo dhex jooga lamama cadaabayo iyagoo dhibay oo kadeedaysa maalintii dee waxa weeyaan waxa wey uxud oo kaleo haddana rasuulka ilaahay allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuuna lama lamahdi isagoo dhiiggii iskaba masaxaya haddaba aniga layma soo dirin inaan lacnad badnaado oon dadka habaaro naxariis naxariistaan ugu yeedhaya aan ulaba imi weeyo oon uga sida inamaa ana raxmat muhdaadna waa xasuus xadiidka صaxiixa naxariis dadka loo soo hadeeyun baaban ahay waxa weeye walakin bucusa waa laydira raxmatan xaala kwni raxmatan wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin markaa dee inay lacnadina maxay tahay naxariistii waa in ruuxan lagaba dheereeya lagu habaaraya inuu cadaab galo naaro ilaahay halaaga lagu habaaraya dee wixii rasuulka ilaahay la soo diray maaha inuu dadka u yeedho inuu hanuuniyo naxariistan inuu keeno taas bay ahayd oo u duceeyo marka taas baa rasuulka ilahi inii lam ubcad lacaanan walaakin bucutu raxmatan bal markaa waxa weeyaanuun dee habaarkii iyo bal waxa weeyaan umuuraha lacnadii iyo waa umuuro laga wada roon yahay baan leenahay hidaayaha laguma duceeyo dee markay shaksi macayana tahayna mama banaanaan leenahay babu namaami namaamka baabkiisii weeye waa kii isagu dadka warka u kala geynayey si uu dhexdooda u kala dilo haddii uu dhexdooda islaaxinayo namaam lama odrhanayo ee waa ruuxii namaamka dadka isku dirayey bal waciidkii kuba yimi iyo dembiga uu leeyahiy waxa uu mudanaya jasihiisiyuu baabkiisii uu yahay ama inooguba imanaya xadaثna mxamedun waa iska dhaafaya markaas waayo waa bukhaarي wuxuu uhi markaa musanifku xadaثanaa abu nucmin waa sida ii taala kolley horta nuso waan eegayo way taalaa nusada kalena de waayo nusqooyinkii fartaabay barhkooda waxyaalahani dhaceene wax kale maahe waan saxanaynaa abu nucaymin weeye abu nucaymin abu nucaymna de waa ti aynu in badan soo arkaynay sheekha bukhaari fadl ibnu dukayn markaa kitaabkaba inala soo socday ilaa bilowyadiisii inala soo socday abu nucaym weeyaan bal nin abu nucmin la idhaha ibnu abi nucmin baynu soo aragnay mar oo dee isagu nin hore ah ama taabiciba ahaa ibnu abi nucminna kaas wax dee abu nucaym iyo abu nucmaan iyo magacyada abu nacaam iyo waxyaala abu nacaamata iyo ruwaadda ka mid weeye ruux abu nucmin la yidhaha inoogumama jiro waxaan usuusha oo dhan iyo kutubtaa kale soo raacday aimada usuushu leeyihin waa abu nucaymin waana sheekii bukhaari aynu kitaabkaba dee marar kala duwan soo aragnay oo imanka ilaa kitaabka bilowyadiisii meela kolba waa inagu soo noqnoqonayo wuxuu yidhi haddaba abu nucaym qaala xadaثana sufyaan wa thawri can mansuurin wa mansuur ibn اlmuctamir can ibrahima can hamaamin kuna maca xudayfata bal dee kolley sanadkan ragga iska soo noqnoqonaya weliba aimaamala tacriif sidaasa uma baahna walow de iyaguna marka la eego tarjamadoodii qiimaa lahayd iyo waxyaalihii ay kulansadeen iyo khisaashoodii ay aada u fiicantahay kolkol in laisku yar baraarujiyo oo waa waxyaalo lagu intifaaco ruuxa dee waa qudwo wixii gelayaybe sufyaanku waa sufyaan thawri baan idhi mansuurna waxaan filayaa muimaka ma xusuusinaya hore usoo maray dee qolooyinkan kale waxaan isna taabiciga ahayn waan soo marnay oo mansuur ibn اlmuctamir baa la idhaayo waa nin isna taabiciintii yaryarayd ka mida dadkii cilmigana lahaa camalka badan iyo cibaadada badanna lahaa weeye taas oo kale oo waa dad kolley kutubtaasna marka la eego taraajimta ee tarjamadiisa dhigta akhbaartiisii xagga cibaado iyo khashyadiisii iyo ohintiisii badnayd iyo taasoo kale kolley waxyaalo lawada gariib ah ama waxyaalo dee aada wada muhiima ayaa kuba sugan bal haddaan kuwaas wuxuun kaba soo qaato waxay soo naqliyaan dee qol ay la jaar ahaayeen oo habeenkii ayaa dee markaa uu tahajudayo inuu balaa aqalkiisa dusha intuu u baxo aanu fadhiisanahaynba yaa berigii dambe inan yaroo jaarkii ahayd baa abeed ku tidhi ab ayna alustuwaanatu alati kanat fi daari lmansuur tiirkii daarta mansuur ka muuqan jiray xagguu maray muxuu yihi daka mansuuru waqad maat de markaa uu taagay iyuu salaad taagay iyuu baabay arki jirto mala dee u qaatay bata habeen markaasuu yihi kaasi mansuur buu ahaayo waa dhintay oo dee intuu habeenkii oo dhan uu ohinta iyo salaadaa ku jiro maalintiina haddana dhaashan jiray hooyadii baa laga soo naqliyaa inay tidhi bal hooy manaf baa dishay noo sheeg haddii dee cidda markaa dembiga kaba gashay aan u tagnoonu bal taasun aan u saraagna arrintanay u qaatay malaa dee nin wuxuu galay iyo jariime iyo dhagar u galay un ka ooye arrintiisana oo dee taas oo deeto odhanaya anaa garanaya waxaan naftayda kuba sameeyo bal adugu waa nin kolley kutubtaas taadib alasmaa luqaadka imaam nawowi iyo sir calam nubalaaga iyo adugu kutubtaa kolley taarikhu islaamka weyn iyo waa akhbaartiisu dee jaanibkaasi aad bay uguba badnaydba ibraahimku waa ibraahim ibn yaziid inaqaci hamaamkana hamaam ibn alxaaris baa la yidhaha kolley hamaamyo dhowri waa laga yaaba inay kitaabka inooguba yimaadaan hamaam ibn alxaris ibnu qays waa nin ibraahimkan baa isku reer ahayn oo reer naqac ah oo reer kuufa aho taabiciinta raggii ugu waaweynaa oo caabidna ahaa iqana ahaa haddaba wuxuu yihi kuna waxaanayn maca xudayfata xudayfa anu maciisa ayno faqiila lahu waxaa lagu yihi xudayfa lagu odhanaya ina rajula nin baa yarfacu kor yeelaya alxadiida warka iyo waxyaalahan uu maqlayo ilaa cuhmaana cuhmaan buu ugeeyaa ninkuna majliska kolley waa fadhiyey markaa waayo sidaa saxiixa muslim kuba sugan xadiidkuu sheegay ilaa an yusmicahu waa si uu ninka u maqashiiyo macnaa dee wakti kastaba way jireen cusmaanna markaa isagaa khaliifadii iyo amiirkii mu'miniinta ahaa malaa waxa uu maqlo de waana suurtagal berihii dambe fitantu ay bilaabmaysay iyo waxyaala inay ahaydna suurtagale hadalada iyo waxyaalo laga yaaba majaalista in lagaba maqli jiray hadallo kolkol de ama wax lagaga sheegayo ama umuurune nin baa jira warka qaado oo dee madaxda ugeeya ama cuhmaan ugeeya taas baa lagu yidhi faqaala xudayfatu xuday de ninkana kolley waa ruuxan inay hadduu islaax iyo wanaag iyo daas uma jeeda ee waa ruuxan uu ashketeynaya u leeyahy waxaasu si dee waxun adigu ninkii ama madaxda tallaabo ugaba qaado waa saa badan ee had iyo goor dee bal waktigan ama de intii ka dambaysayna aad uba batay faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi samictu nabiya salى اllahu alayه wasalam waa zajri ahaanna waa u yihi waayo muslim bay noogu sugan tahay waa si uu ninkii u maqashiiyo markaa ninku waa joogayba majliska yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yadkulu janata qataatun jannada ma gelayo ku isagu qataad qataad waa namaamun bal dee xadiidka sidana waa laguba wariyay ay namaamuna meelo way dhacday waa ruuxii namaamka ahaa dadka isku dirayey war qaadayay calى jihati اlifsaad maha calى jihati اlislaax kacaynkaasi janno ma gelayo ayaa rasuulka ilaahay yihi marka hadduu dee waxaan banaysanayo uu xalaal ka dhiganayo shareecadiina ay xaaraam namiimnimadii ka dhigtay oo dembigaa foosha xun uu yahay oo uu saa ku dhinto isagoo mustaxillo waxani waa xalaal leh waa beenin shareecadii uu beeninayay iyo xukunkeedii baa ku sugan oo mabagelayay noqon haddii kalena dee uu muwaxidnimo ku dhintana markaa dadka muslimiinta ee saabiqiintii gelayaan ma gelayo waayo ruux muwaxidii naar kuma daa'imayo acmaashii kaliya macaasidii kale uu la mid noqonaya iyada aan lahayn taxta almashiica aan odhanayno inaan waxu jasminahayn laakiin aan jasminaynay uun ugu dambeyn ruux kastoo muwaxidii naar inuu ka soo bixi doono naarna ay isugu hadhi doonaan ciddii ehelkeeda ahayd ama asxaabteeda ahayd oo kufaartii ahayd ee dee waa marka horeanu janno lama gelayo dadkii mu'miniinta ah haddii aanu dee gaalnimoba arrintani usoo jiidin oonu ku dhiman weeye waa la had iyo goorna markay labada macnahani markuu yimaado ama cibaarasani labada macno ay culimmadu ku fasiraan macnaa camal acmaasha ka mida marka la yidhaaha ruuxaasi janno ma gelayo ama waxa weeyaan naar buu gelaya waa kolley labadaa wajo hadduu dee ruuxani waxani wax la og yahay xurmadiisii yahay oo uu banaystay uu kuba dhintana waa gaalnimo oo aslan ma gelaya wey haddii kalena waa maca alfaa'iziya maca asaabiqiin ama liawali wahl ayaanu gelahayn walow marka dambe dee muwaxidiintaas naar gashay uun la xukum noqonayo ugu dambayna dadka muwaxidiinta naar laga soo dhammayn doono o laga soo wada saari doono bal laa yadkhulu ljannata qataatun ku isagu markaa qataadi janno ma gelayo xadiku waa xadiis bukhaariyo muslim ba ay wariyeen xadaana bal maxamedkii baa wariyay socdee qaala xadaanaa musaded baan ka bilaabanaya de haddii xadaanaa moxamed la yidhaha kolley waa raawigi ka dambeeyey bukhaari xadiidka kaba maql kitaabka kaba naqlinayo ishkaal ma jire laakiin yaan lagu qaldamin un baan leeyahy ti way socotaa oo dee nusqooyinkeenuna waa kuwan dee iskuba waafaqsan ba sidaad moodo xadaثna mحamed qal xadaثna msdd qal xadaثna bشhr بن المفضل qal xadaثna cabdاللahi بن cثmaan بn khusaym عan shahr بn xawshab عan asmاء bint يزيid qal anahu qalat anaha qaalat bal kolley cabdالlahi بn cثmaan ibn khusaym waa nin saduq oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mid ah shahr ibn xawshabna horeynu usoo maray oo waynu soo marro kitaabkaynu kuba soo maray waa taabici isaguna asma binti yaziid waa haweeney ansaara asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah dumarkii aada u mudnaayee fudliyaat nisa min saxaabati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam kaba midoo khadiibat nisana laba odhan jiray axaadiisna way leedahay rasuulka ilaahay ay kaba warisay oo kani kaba mid yahay waxay asmaa tidhi qala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi alaa ukhbirukum maydin waramaa bikhiyaarikum ma ydin sheegaa maydinku waramaa bikhiyaarikum kuwiina khiyaartiina kuwiina doorkiina ama idin mudan idinku mudan idinku fiican kuwa maydin sheegaa qaaluu bala haa bay yidhaaheen oo dee bala waa xarfu jawaabe laakiin nafyi dabadi unbay san oo kale ama waxyaalay dee isbaa dabadi ma timaado dee ijaab unbay kaba dhigtaa wixii kalaamkii hore bal maalan taas ahaa ee kaba horeeyeen haddaba haa bay yidhaaheen oo noo sheeg qaala wuxuu yidhi aladiina kuwa weeye idaa ru'uu marka la arko dukira allahu ilaahay la xusayo oo waa dadka ru'yadooda iyo aragtidoodaasba dadka ay ilaahay xusuusinayso ilaahay la xusayo kuwaas baa ah kuwa idinka khiyaartiina kuwa idinku mudan kuwaas baa ah oo de waxa weeye waa dadka intay cabsidoodii ay badan tahay qalbigooda wixii ku sugnaa ee khashyo iyo ikhlaas iyo taqwo ahaa ayaa aahaartiisiibaa dee wejigoodii kaba muuqanaysa samtigoodii iyo shakligoodii iyo hay-adoodii baaba dee khushuucdii iyo cabsidii baa kaba muuqanaysa ruuxu markuu arko ayuu garanayaa nin ilaahay ka cabsanayo inuu yahay taas baa waxay keenaysaa inuu ilaahay isna garto xusuusto oo taas markaa kaa araggiisu bal isagoon hadlin hadeeg ma hadlayoba maaha waa araggiisan la arkay baa dadki ay ilaahay ku xusayaan kaas baa kuwa idinka idinku khayr badana kolley arrintani waxay kaba imanaysaa uun waa ilaahay cabsidiisa aada iyo aada u badan ee ruuxa qalbigiisa ku sugan iyo iltisaamkiisa badan ee diineed waa aahaartaas baa dee ka muuqanayso samtigiisi iyo hay-adiisi iyo wejigiisii bay kaba muuqanaysaa taasna dee ruuxii baa marka la arko la garanaya inuu nin ruuxu ilaahay ka cabsanayo taasi way keenaysaa dee kolley waxaa la arkaa waqtiyadeennan waa khasla laga yaabaa inay naadir noqotay dee ilaah baa kolley khayrku ummadda kama dhammaanayo laakiin waqtiyadii hore selafkii waa arrin badnayd bay ahayd oo dad kala duwan oo a'imadii iyo selafkii ummadda ayaa xaaladan iyagu kuba sifaysnaa arrinka imanayana waa taasoo waaba taasi imaam fii wujuhi min ahar sujuud maha ahar sujuud ba calaamad sujuudeeda muuqatee waa taqwadan nuurkan iyaga qalbigoodii ku sugan bay ahaartiisii kaba muuqanaysaa wejigoodii kaba muuqanaysaa kolleyna haddaan kutubtaa hore eegno oo kale iyo bal ama ha noqoto tadkirat اlxufaad iyo kutubtan kale taraajimta ayaa aimada taraajimtoodii rag kala duwanay umuurahan laguba sifeeyey ayaaba jirtay waxaaba dee iyaga agtoodii iskaba jirtay siuu saaxibu sayd alkhadir sooba naqliyo oo kale dadkaa hore dad uma soo qasi jiro waxay u qasayeen hadduu doono inuu wax ka maqlo ma doonayo inuu wax ka maqlo maba doonayo ama dee uma jeedo maqalkiisii hadduu doono cilmigaa uu sheegayo maba qoranayo sida dadkan dee cilmidoonkii qoranaya ay ahayd wuxuu imanayaa ruuxan hay-adiisan iyo samtigiisan iyo taas inuu arko barhkood baa odhanaya marka qalbigaygu adkaado dee fulaan baaba u tegi jiro cabsidiisan iyo dee kaba muuqatee daahirkee markaa kaba soo muuqatay ayaa ruuxii isna raad ku keeni jirtay ee taasiir qolooyinka laynoo soo magacaabay taas ee rag badan baa jiray camr ibnu maymuun alawdi iyo xasan albasri iyo moxamed ibnu siriin iyo moxamed ibn lwaasic iyo cali zayn alcaabidiin iyo fudayl ibnu ciyaad iyo bal adigu rag badan baa jirtay oo dee sifadan culimmadu ay ku sifeeyeen qacnabi oo kale iyo kol kol marka ay meelaha usoo baxaan bal ruuxii arkaaba ilaahay xusay barhkood dee shucuur la-aan laa ilaaha illa allahu iyo ay odhanayeen ba saa qacnabiya laynoo soo naqliyo bal waxaan leenahay dadkaa hore ee salafkii ahaa dad badan oo noocan kuba sifoobay oo martabadan iyo sifadan yeeshay baa jiray waxay soo naqliyaan imaam axmed oo kale oo majliskiisa dee kumayaal iyo kumayaal isuguba iman jireen inta tawaada sidatee waxaa axaadiisa kaba qoranaysa waxaa kaba badnaa in badan oo iska fadhido adabtiisa iyo dhaqankiisa iyo sulugiisan un eegayay manaa taasuno intaasaa iyaga anfacaysay camal bay uga jeen waayo waa amaradii cilmigii naaficaha cilmigii naaficaha amaradiisii ayay taasi kaba dhalatay safan ibnu sulaym oo kaleo nin doonayay inuu xajka intuu soo xajay uu kulaba kulmo ninkiina ma garanayo ninkiibu tilmaamaya muxuu ku yihi bal adigu halkaa tagoo mas-uulkhayr marka tagteed minaaradda agteeda tagto waxaad arki doontaa sheekh meeshaa fadhiyo oo aad markaad aragtaba garanayso inuu ilaahay ka cabsaday tiibuu tilmaan ugaba dhigay wejigaad taasi kaagaba muuqanayso hadda waxaan leeyahay dee kutubta taraajimta iyo akhbaarta iyo dadkaa zuhaada iyagana kutubta dabaqaadkooda dad badan oo noocan ka mid ahaa ayaa jiray oo waxaasoo dhammina waa khashyadii ilaahay iyo cilmigan hamaradiisii weeye tiibaa nuurkeediibaa wejigoodii iyo usoo baxaya samtigoodii iyo hay-adoodii kaba muuqanaya markaas bay taas waana taa barhkood dee ay u jiraysaa moxamed ibn munkadir iyo amhaashi oo kale waa lagu soo ururi jiray waa kitaabkeenana inoogaba sugan aan sooba aragnay dadka saalixiinta adiyo goor gurigiisa aan lagaba waayi jirin oo arka barhkood ay u iman jireenba dee waa isagan araggiis taas baa wacdi ugu filayd laxdigooda iyo malacsa ayaa ruuxa waaninaysay oo ay dee dayasho iyo hadi ahaan iyo wax kastaba kaba qaadanayeen ama markay arkaan siday xaaladoodu tahay bay wixii markii hore iyaga shuqliyey kafladii baaba dhici karta inay kagaba tegi jirtay haddaba kuwaa weeye dadkii horena way kuma badnaayeen way jireen dee kolley laakiin xadii saxaabi warinaya kuba yimi ama dee nin saxaabiya mulaha waxyaalaha dadka ugu horeeya laga qaado ama waxyaalaha laga qaado waxa ugu horeeya waa khushuucda iyo taas ee dadka lagaba qaado bay jareen oo kolley dee beryihii dambe malaha waxyaalahaasi waa iskaba yaraadeen arrinteeduna dee madharkaa iyaday noqotay bal waxa dhici karta ragga akhbaartoodii marka loogaba warramo ruuxi dee inay naftiisu ka dhaqaaqayaayo isla malaha waxyaalahaasi ma dhacayaan iyo ma jiraan iyo waxyaala sababtuna waa dee dhin waxana waxay maaha si uu ku yaqaanay isaga iyo amhaashi iyo dadka arkaya ayaanay ahayn oo markaasaa la arkaa inuu qariibsadee laakiin waa umuuro dadkii hore kuma badnaa ama jiray weeye ama dad kala duwan oo nabaadija oo dadka akhyaarta ah oo noocana lagaba helaye aladiina idaa ru'uu dukira allahu afalaa akbirukum bishiraarikum kuwa idinku shar badanna ma idinku warramaa ya qaaluu bala qaala almashaauun waa halkan maxalu shaahidku waa almashaauuna kuwa la socodka badan binamiimati isku dirka dadka la isku diro hadiyo goor la socda kuwaasaa kuwiina idinku shar badan ah almufsiduuna fasahaadinaya bayna alaxibati dadkii isticlaayay kala kaxaynayaan waxa ay u kala sheegayaan ay u kala naqlinayaan bay dadkiiba iskuba nacayaan oo dadka isticlaabay kala geynayaan ay dhexdoodii fasahaadinayaan albaaguuna dalbaya baga albaagi macnaa waa doonayo oo la doonayo weeye albura-a dadka abriyada ah alcanata mashaqo iyo dhib iyo wax dee dhibi ugu sugan tahay mashaqa waxay uguba sugan tahay ayay la doonayaan kolley albura-a iyo alcanata laba mafcuulun bay noqonaysaa albaagunana waa alطaalibuuna weeyaan oo waa kuwii la doonayey albura-a jamcu beri'in weeye dadka abriyada ee berida ee xumaan iyo waxyaalaha ka berida ayay maxay la doondoonayaan waa alcanata mashaqo dhib halaag iyo ceeb iyo waxyaalahaasay la doondoonayaan kuwaas baa idinka idinkuba shar badan xadiidku waa xadiid xasana kolley axmed iyo aimo kalena way wariyeenba dee waana macnihiisuna waa kaan aragnayo xaggan balnamaamada oo kale dee waa dembi weyn oo foolxun inay tahay ayaa xadiidka inooguba sugan marka kolley waxaana yidhaahan waa waxaa dee ala sabiil ifsaad un dadka looguma kala naqliyo waxaa ahaa khazali oo kale iyaba raximah llahu tacaala isagoo dee tiriyo ayamadna isaga kasoo naqliyaan dee mid magacaabay iyo mid aan magacaabinba waxyaalaha dee ruuxa laba gudboon warka caynkaasa loo soo naqliyey waxuu yidhaha waxyaalaha dee ugu horeeya dhowr ama ilaa lix arrimood iyabuu tiriya bal haddaan meer kaba soo qaadano inuu waxa weeye kol hadduu namaamadu ay dembigaa leedahay ruuxana ruuxa faasiqa yahay inaanu rumaysan wixii uu keenaye warkaa uu kuu keenayo taas iyadu waa mid arrin kalena ruuxan dee warka laoga soo naqliyey ninkan dee xumaanta wadaa uu waxaan doonayo warkan ugaba soo naqliyeyna inaanay isaga ku ridin taasi dani xun iyo inuu xumaan u maleeyo halkaa wax ugaba qaado markaa danigaa xumi maxaa kaba dhalanaya waa arrinta saddexaad uu sheegay oo ah ruuxi inuu yidhaaho bal warkani inuu jiro hubso iyo taasi tajasus bay keeni iyo bal wixii hubsasho iyo bal ruuxii inuu bal waxyaala baadhbaadho taasna inaanay marxaladaasna gaadhsiino aanu bal waxaan loo sheegay hubsashadiisa iyo taxqiijintiisa wa haddaan fasaadsi imaam nawowi ay kuba qaydaan ee fasaad weyn iyo wax ka ratibmaya aanu jirin taasaanu kuba dadaalin arrin kale ruuxani waa namaam waa ruuxa dembiila ahoo kale waa ruuxa faasiqa inuu waxaan uba diido bal uu taa kuba naco taas oo kale oo isaga naftiisu dee haddii namaamadii laleeyihin ruuxii namiimkaa aqba namiim namaamka aha aqbalin isaguna aanu isagoo kale noqono hadduu sii naqliyo yidhah saasuu lahaye isaguna halkaa dariiqiisii uu maro isagoo kaluu laba mid noqonayaaye bal cala aqal waa ruuxa faasiqa waa ruuxa waciidkaasi uga yimi waxyaalaha had iyo goorna waa dadka waxa kala fasaadiyey kala dilay bal dad badan iskuba dilo ayuu noqonayaa si kala dilo dad isjeclaana marka inaan warkii la aqbalin ruuxaan wax kaba soo qaadin umuurahaas waa gees dee kana waciidkaasa isaga u yeelo waa dadkii ugu bashar badnaa baa rasuulka ilaahay kaba dhigan baabu man samica bifaaxishatin faafshaaha baabu bal dee man samica waa maada yafcalu man samica waxa uu yeelaya ama muxuu yahay xukumkiisu yahay man samica ruuxii maqlay bifaaxishatin faaxishe faafshaa xumaan buu maqlay faaxishadu waa wax kastoo dee qubxigiisu xun yahay qowl iyo ficil baan idhi in badan zinadiya waa laguba idlaaqaa waa waxyaalaha xunxun ruuxa maqlaya isagii sii sheeg sheegaya maxay arrintiisu noqonaysaa dembigii kii bilaabay ama waxaan sameeyey miyuu la qaybsamaya waa taata inooguba imanaysaa xadثna محamed iبn msن intii horan kaba booday bukhaarي hadalkiisi waan ka bilaabay qaal marka xadثna mحamed markan idha qaaladan qaala mحamed baa yihi waa bukhaariy xadثna mحamed iبn msنى qaal xadثna whb بن jarيiri qaal xadثna abي qaal samictu yaحya بn ayub iبna ayuba عan يزيid بn abi xabiibi عan marhd بn cabdاللahi عan xasan bn kuraybi عan عaliي بn abi طaلب radي الlah عanهu qaal anahu qaal kole waa sanad dheer sanadkana lakiin mحamed iبn msنe oo kale iyo yaحya بن ayub waa alkhafiqi ama almisri yaزيid بn abi xabib iyo marsad ibn cabdالlahi markaas de almuzani alyazani waa dad aynu soo maray oo kitaabkana kusoo noqnoqon doona marka la eego waana dad inta badan imika sida muuqata sanadku intooda intan dhexe oo dham waa reer masr weeye yaزيid بn abi xabibna waa nin صkaaru taabiciinna ahaa laba idhaaho marka la eego masr intii isaga ka horreysay cilmigooda wuxuu u badnaa akhbaarta iyo qisasta iyo umuuraha caynkaase in badan cinaayo looma lahayn alxalaal walaxraam iyo waa ninkii dee janibkaa intuu u fadhiistay aad ugaba hadlay markii dambena laguba raacay dadkii kalena kaba qaateenba waxaa adigu sanadka jiro kolley mar dambe inagu soo noqonayn xasan ibnu kurayb ninka la idhaha waayo mar dambe ma soo noqonayo halkan unbuu ku leeyahay waa nin isaguna reer masar ah xaafid ibnu xajar wuxuu soo naqliyay inuu idraak leeyahy waqtigii rasuulka wuu soo gaadhay eg waqtigii rasuulka waa soo gaadhay khilaafadii cumar baanuu soo hijrooday markii dambena dagaalkii ama dee lagu qabtay masr waa fatxu masr waa sanadii labaatanaad ee hijrada dadkii joogay baabuu kaba mid ahaayo bal waa nin markaa dee hore rasuulka ilaahay waqtigiisii soo gaadhay yaanu laba kulmin saxaabi ma aha waktigii cumar uu soo hijrooday laakiin fatxu makana bal joogay isagao maqbul buu kaba cabira adigu bal waa nin saasa weeyaan oo kitaabkeennana halkan buu ku leeyahay meel kale kuma laha wuxuu yihi markaa can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaala cali buu kaba warinaya alqaa'ilu ka isagu ku qowlaya alfaaxishata hadalkii xumaa ama wixii xumaa ka odranaya iyo waladii yushiicu biha ka faafinayo sii sheeg sheegaya kii bilaabay maaha kii yidhi maaha laakiin isagina wuu sii sheegaya waa sii faafinaya waa xumaantii oo sii socoto dad aan markii hore maqlin baa maqlaya dee maqalkana kolkol dadka iqre iyo kudhiiri buu kuba keenaa bal hadal xumooda dee dadkii ay kaba caado yeelanayaan inay maqlaan dhegaystaan ama ay ku hadlaan buu noqonayaa waa fasaadkii ama xumaantii oo la faafiya in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanu wadkaa waciidka weyne kuba yimi haddaba labadaasi fil ismi xagga dembiga sawaan way ku siman yihiin ujeeddadu ismigii bay isu kaashadeen tacaawun cala alismi baa jira kan isagu marka hore ku qowlaya kii sii sheeg sheegaye dad kala gaadhsiinaye dhagahooda ku ridayey isaguna qeyb buu ismigii ku leeya weye dembigii buu qeyb kuba leeyahay bal taasba weeye oo kolley bayhaqi baa shucabulimaan kuwa soo saaray de waa kan bukhaari oo kaba horreeyeyna kitaabkiisana aladab almufrad soo saaray kolley kutubtan aladabka iyo dee jaanibkana culimadu waxay u ururiyeene aadaabtuun ay u soo saareen maaha cilmi ahaane waa dadka inay suluuk iyo dhaqan u noqoto de dadka ugu horeeya ee waxa weeyaan aadaabaha la doonayay inay ka ku dhaqmaan ka adab yeeshaan waa inaga waa dadkaa maqlayo waxaa loo ururiya kutub ama zuhdiya ama aadaaba ama akhlaaq ka hadlaysa culimadu wixii halkaa jaanib ay ugu soo saareen waa dadka inay suluugoodii iyo dhaqankoodii hagaajiyaan toosiyaan suluugii fiicnaa inay arkaan oo ruux kastaba marka hore ku dadaalo dee kitaabkan markuu dhiganayo aadaabtan fiicfiican ee u arkaya inuu isaga ku takhalluqo waa ta looga jeedo taas weeye inuu bal maalan wixii aadaabee xun ama wixii dee suluugee xunna uu kaba dheeraado haddaba waxa weeye sheegsheeggaa faaxishadii iyo waxyaalaha caynkaasi way sii faafinaysaa dadkii bay kusii dhiirinaysaa waxyaalo kalena de meeshii oo xumxumidna way kaba dhalanayaanoo waa de in la intii la baktin kara ama laga aamusi kara laga aamuso wayo haddaba kana ismigii uu la leeyahay cali bn abi aalib baa taas u ihi xadaثna bشhr بن محamdi qاaل weli xadaثna محamed way idin socotaa ti ogaadun qaaل xadaثna cabdاللahi waa ina mubaarak cabdالlahi gani qال xadaثna ismاعيل بن abi khaalidi عan shubayr بni cawفi qaaل kana yuqaaل tana waxa weya ka hore ahr cali بن abi طaalib kuba taagoonoo mawquufa hadduu ahaa kani maqduuc buu noqonayaayo waa nin taabiciya waa ninkan shubayr ibnu cawf laba yidhaaho waa ninka hore ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi bay isla reeriyiino waa nin reer axmasa kunyadiisana abu dufayr too reer kuufa ahaa halkan shubayl ay noo taalle barhkood shiblon way yidhaaheen oo ismigii oo la takbiiriyo uun shiblon oon la tasqiirin laakiin waa nin mukhadrama rasuulka ilahi waqtigiisii nin room buu ahaa soo gaadhay laakiin lamau kulmin uun waana nin hiqa ah barhkood baa saxaabi kaba dhigay ee laakiin suxba inooma sugno saxaabi ma aha laakiin dee dagaalkii qaadisiye ninka joogay waa nin waqtigii rasuulka ilaahayna islaamay laakiin aan laba kulminin dagaalkii qaadisiye shan iyo tobankii hijiradu dhaعay rasuulka ilaahay afar sanadoodun bu abu sii mootanaa oo khilaafadii cumarun bilowyadeedii ayuu dhacay haddaan afar iyo tobankiiba ahaynba bal markaasna waa sacd بn abi waqas baa muslimiinta dee waxa weeyaan hogaaminayey waana dagaalkii dee furaha weynba dee u noqday in markii dambe faris iyo dhulka ciraaq la wareegeed iyo wixii kaba dambeeyey madaa-in lagu galay caasimadii reer furus haddaba ninkii waqtigaa dagaalkaa joogay waa dee nin weyn bu waa mukadram markaa rasuulka ilahi dadkii waqtigiisii jooga islaame barhkood baa soxbada sheego soxbadu inooma sugna ninkaasaa muxuu yidhi eg weliba kitaabkeenana halkan unbu ku leeyahay meel kale kuma laha waa halkan waa sa dee tahdiib ulkamaal sheekhu yidhaaho markaa imizi uu inooguma faa'ideeyey markuu dhiganayo tarjamadiisi halkanna wuu soo qaataayo isagaasaa idhaan wuxuu yihi kana yuqaal waxaa la odhan jiray man samica ruuxa maqla bifaaxishatin faaxisho eg wax xun baad maqasho fool xun faafshaha wuu sii sheeg sheeguu sii faafiyey fa huwa isagu fiiha faaxishadaas kaladii abdaaha kii muujiyey oo kale daahiriye ama faaxishadan ku hadlaysa hadalkii cayaali oo kale weeye in waa amiir almu'miniin kaasoo kaleu la mid yahay oo macnaa dee faaxishadan sheeg sheeganba in la sheeg sheegaya waa nooc bal maalan ah in bal dhiirin oo kaleo had iyo goor waxyaalaha dadku ay maqlayaan marka dambe shay caadiyay u noqonaysaa maqalkii hadda marka hore eg maanta waa la maqlo wax laga yaabo dadki inay istirjaacsadaan oo ay ka xumaadaan oo kale berri marka lagu celiyo ninku markii hore dareenkii markii hore uu muujiyey berri ma muujinayo eg waa maqlay mar labaad buu maqlay dareenkii ma jirayo diidmadii jirka iyo inkaarkii marka saddexaadna shay caadiya iba noqonaysaa waxyaalaha aynu maqlayno macaasida iyo waxyaalaha aynu maqlayno ilaah lacaa iyo diin lacaa iyo taas oo kale dee waan dhaafaynaa uno inaa wax dareen jirkeeni oo inkaara waa laga yaabaa inkaar laakiin taas diidma ruuxii kaba taasi ma jiro sababta waxa weya tacawudkan iyo maqalkan iyo waxan ayaa wuxuu ka dhigaya shay ma'luufa shay muctaada ayuu kaba dhigaya markaa sheeg sheegani waxay ka dhigaysaa shay dee iska caadiya kol hadduu taa ay kaba dhigtana samayntiisii iyo wixii in lagu hadlayo wixii cidimo shucaysanayso ama cidimo inkirayso waana nooc dee taas kaa ilahay weli in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu dee cadaab alima inay leeyihiin ayaa ilahay qur-aan kuwaa isagu jecelba waa kuwa sheeg sheegaya faaxishadu inay dadka mu'miniintaa kuba faafto waa hadalkii iska daa ficilkii faashaa fahuwa fiiha kaladii abdaaha xadaثana muxamedu قال xdثna qbisة de waa sdkii waa qbisة waa qbis waa sheekhi bخaarي aynu in badan soo arkaynay qاaل xadaثna xajaaج عan iبni jurayج عan caطاaء bal kana waa ahr kale waa aharkii toddobiyo toddobaatanaad marka la ego inta ahaar aynu kitaabkeena kuba soo aragnay waa de waa aharkii toddobiyo toddobaatanaad xajaajkan xajaaج iبn mحamed الأcwar ba la yidhah almisisi inta badan xajaajka ibnu juraj ka wariyo sanado badan buu la joogay be ibnu juraj isaga horeynu usoo aragna cadahana waa cada bnu abi rabax cadaayaal kale oo kitaabka inoogu sugani waa jirta waa nin taabiciyo weyn oo qiimo badnaa oo magaalo janad la yidhaho kolley ta ciise-aan kaba dheerayn buu mawaalideedi iyo dadkii ku dhashay ahaa markii dambena waa maka inbu ahaa baa la yidhaahaa madow walaa shalaal gees kaba sugan yahay oo dee kolley marka la eego shakligiisa iyo siduu yahay cuyuub badan ay ku kulantay haddana ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa faafiyo dadkii dee khulafada ahaa iyo markaa markay soo xajaan waana ninkii laba odhan jiray caddo mooyaane iyo cid kale yaanay fatwoonin maxajiya waktiyadiisii ayaa la arkaa dee awmaradii iyo albaabkiisa imanaya isagoon dan ka gelahayno waata lasoo naqliyo nin awmaradii ama dee raggii khulafadii reer bani umaye ahaayo isna soo xajeeyo uba yimo inamadiisii buu watay oo wuxuu ugu soo galay isagoo bal maalan wax weydiinaya masaa'il buu weydiinaya uga jawaabay isagoon ina dan ka gelayn xaggiisa eegayno markaasuu markuu baxay buu ku yidhi namadiisii uu yihi ya banaya laa taniya fii dalab alcilm cilmiga dalabkiisa inaha kadibdhicina ma iloobayo dullana amaama hada alcabdi buu leeyahay isagoo ka cabiraya cada ibn ra addoonkan bal tadalulka dulinimadii waa di ninkii dee loo kacayay ee la weyneynaya bal dee masalan suu ahaayaba ayaa isagii aanu dina iyo halkan iyo waxba aanu kaba gelin waa dee cizadii cilmiya uu hayay iyo isaanu adduunyadano dhan kaba lahayn oo macnaa ma iloobayo xaaladan iyo saynu ninkan hortiisa kuma ahayne dee waxaan waxa u keenu leeyahay cilmigee bal taasoo waa cada ibn abi rabax weeye kolley ibnu juraj hadduu caddaa idlaaqayana nin kale ma noqdo waayo ilaa sideed iyo toban sanood wuu ag joogay cilmigiisii dadkii dhaxlay buu kaba mid ahaa ibnu jurayje annahu haddaba cadaa ibn abi rabax kaana wuxuu ahaa yara mid isagu ictiqaadiyo oo qaba annakaala ciqaab nakaalku waa dee waxaa ruuxa cido u noqonaya iyo waxaan kaba joojinaya waa tan qur-aankaba nakaalan iyo ay kuba timaado ujeeddadu waa wixii ciqaab ahayd ee ruuxan iyo isagana waxaan ka joojinaya kayrkiina waxay kuwaana qaataan oo waxa laga dheeraado u noqonaya haddaba wuxuu arki jiray nakaal calaman ashaaca azina yaqulu ashaaca alfaaxisha adigu ruuxa faafiyey ruuxaa sheeg sheegaya haddaba wixii muu samayn laakiin waa sheeg sheegaya in la tacziiro in la ta'diibiyo in lagu sameeyo dee dadkii madaxda unbaa dee taa ku samayn kara e maaha ruux kastabe in lagu sameeyo wax bal matalan isaga waxaan sheeg sheegeeda iyo faafinteeda iyo waxyaalaha uu kaga waantooba in lagu sameeyo waa ruuxa hadda sheeg sheegaya un taas buu arkayay oo waayo faaxishada sheeg sheegeedu dee waa faafin iyo dadkii oo wixii ay caado u noqoto san markaa hore soo sheegneen babulcayaabi waa kii ceebaynta badnaa baabkiisii iyo wixii kuba yimi iyaguna waa dee dembigiisa iyo nahyintii laynagaba nahiyayey kolley baabku laga yaabaa inuu yar dheer yahay ee qaybtan ka gaadhan baan axaadiisa hore aan eegaynaa wuxuu yihi bخarي xadaثna cabdاللahi بn mحamedi qaal xadaثna سufyaan عan cmraan bn ضabyana عan abi yaحya xukym bn sacdi عan abi tixya baan leeyahay xukaym bn sacdi qaala samictu عaliya yaqul bal xagga sanadka waktigeegii aad bu u joogaa oo cidhiidhiya laakiin meelun baan yar saxaya horta sufyaankani sufyaan ibnu cuyeyne weeye cabdullahi ibni moxamed اlmusnadi aljucfi ninkuu ka wariya waa sufyaan ee maha sufyaan ka dhoweyda imaka aan soo haynay cimran ibnu dabyaanna waa nin dee atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd kaba mida kolley waa nin daciifa in tashayucna ay kuba sheegeen bukhaari baa kitaabkeena wax kaga wariyey waxaa la wadaagsaday nasaa-i baa isaguna la wadaagsaday lakin yacquub ibn abi sufya ibnu sufyaan baa yidhah waa iqa halkan kale waa saxanaysaan can abi yaxya itala ninkan kunyadiisa abi yaxya maaha waa kunyo keliya abi tixya la yidhaha abi tixya waa ta iyo xa iyo ya abitixya ee maaha waa ta unba xagga hore noqon kasirsan waa ninkan kuyadiisa waa nin reer kuufa taabiciga oo taabiciintii dhexe kaba mid ah oo dee magaciisana waa kan inoo sheegay kitaabkeena bukhaari w adabkan waa ku sugan yahay nasaa-i kitaabkiisana waa ku sugan yahay xukaym ibnu sacdin ee abitixya baa la yidhaahaa kunyadiisa wuxuu yihi markaa haddaba abitixya sawaabku waa saa weeye abi yaxya aniga way taalaadeen samictu caliya yaquul laa takunuu ha noqonina cujulan waa kuwa degdego oo ama hadalka iyo waxyaalaha wax sheegiis iyo cajul waa jamcu cajul madaayica wax faafiya madaayic waa jamcu midyac midyacna e waa imaka waa waa dee mubaalago eh waa kii wax faafin imaka midyac baa tan raadiyoga la yidhaha had iyo goor war baa ka socdiya hadal baa kaba socdiya soo midyac lama yidhaaho waa ruuxii faafinta badnaa weeye wuxuu maqlaba sheegayay un kuwa caynkaasa ha noqonina buduran waa alfaado isku dhow dhow weeye budurna jamcu badurin oo imaka midyacna waa siiqo mubaalaqo madaayic waa jamcu midyac midyac baa siiqo mubaalaqoa raadiogana markan midyac marka laleeya luqada carbeed waa lafdiga lagaba keenay waa ruuxa isagu midyacan isagu had iyo goor ee wax faafinaye wax sheegayo weeyo adaaca shay ah haddaan nidhaahno shaygii buu faafiyey weeye bal maalan badurna budurna waa jamcu badurin badur isaguna waa macnaho waa kan had iyo aan waxba qarin waxba aan qarin ee had iyo goor wax sheego waxaad moodaa hadalkiibuu shiniyeynayaa imanka bedrigu muxuu ahaa marka beerta oo kale la shiniyeynayo lagu daadinayo xubuubta iyo saas hadalkiibuu firdhinayaa weeyaan oo meel kastuu kaba sheegaya oo taas bay tahay sida hadalkaasi haddaba baduur oo baduurantan waa jamcu baduurin kuwa ha noqonina oo ujeeddadu wuxuu leeyahay wax ka waa rasuulka ilaahay baa xadiidku yihi kafaa bilmari kadiman an yuxaditha bikuli ma samic ruuxa waxa been ugu filan wax alla wixii uu maqlayba inuu sheego waayo warkaa la maqlaya intiisa badani waa been haddaad sanaa la yidhi iyo sanaa la yidhi aad sii wado adiguna kii beentii baad qayb kaba tahay inta haddaanad been kaleba sheegin oo intaasun aad tahay wixii aad maqasho mid sheega kollay been baad ku dhacaysaa intaasaa inaad beenaalo tahay kuguba filan ruuxa taasaa uguba filan marka gees horta beentii buu ruuxu ku dhacaya gees kalena xumidii iyo faaxishadii oo dadka ku dhex faaftoo dabiica u noqotaa meeshii imanaysa ishaacaadkani kolkol dadkii bay kala dilayaan ee kuwa saasaa noqona carib ale laa takunuu cujulan madaayiica buduuranna waa ta aan idhi jamcu baduurin weeye baduurna waa kii isagu faafinta badnaay oo aan waxba qarinayn sidaa bedriga shinida ee la firdhinayo oo kale markaas la daadinaya hadalkiibuu firdhinaya fa ina min waraa'ikum gadaashiina waxaa kaba mid ah mee gadaashiina waxa ahaado waxa idinka dambeeye weeye waa zamanka soo socdu leeyahy balaa'an balaayo iyo imtixaan ubarixan wax dhibaya weeyaan oo albarxu ashiddato iyo taas baabayta iyo mashaqada iyo cadaabka iyobaa barxi laydhaah waa kan imaka adarb lmubarix karaacitaanka ruuxa dee aad u dhibaya ama laf jebinaya ama si kaleba u dee mashaqo weyn u gaadhsiinaya waata darbiga mubarixa lama yidhaaho in haddaba waxa weeye ayaamo ama balaaya idinka dambaysa soo socoto iman doonta ah waxa weeye ka wax dhibaya ee mashaqada badan iyo dhibta badan leh oo muklixan macnaa hamiga badan iyo murugada dadka ku imanaysa wejigii dadka ururnaya muklixan iyo mublixan malaha halkan labadaba riwaayaadka way ku yimaadeen mublixan haddii la yidhaha daarinaye weeye oo min albalx oo aliciyaad haddii la yidhaha imaka muklixanna dee kuluxulweji waa wejiga cabuuskiisa uruntiisa oo dacnaa hamiga ruux haysta iyo murugada haysata ayaa imbisaadkii iyo farxaddii baa kaba tegaysa oo wejigaa urursan wey taasay dadkii kuba ridaysaa wa umuuran umuurna way idinka dambaysaa oo umuur mutamaaxilatan macnaa waxa weeye un waa tan aad iyo aad u dheero waa dee dhibaa fitan dheer badan weeye fitanan طawiilat اlmudda haddii la yidhaha imaka waxa weeyaan almutamaalix ama rajulun mutamaalix waa ninka dheer oo kale haddaba fitan iyo balaayooyin muddadeedu ay dheer tahay ayaa iman doono de imika markaa aad maalan ay ka badbaadsantihiin hadalladan iyo warka soo la qaadayo markay waxaasi bilaabmaana dhib kale oo dhibkii un baa sii siyaadiye fasaadkii weeye umuuran mutamaaxilixatan ruduxan culus weeye oo macnaa fitan waaweyn oo dheer oo muddadooduna dheer tahay iyadna culus ruduxna jamcu radaaxin haddaan yeedhnaa radaax oo kale awrka aad loo raray ee rarku cusleeyey way kaba cabiraan macnaa waxa weeyaan ee dhici karta in aanu laba kici karin rarkiisii aanu laba kici karin macnuhu waa maxay fitan saqiilo ah culus waaweyn oo dheer ayaa idinka dambaysa kolley hadalkaas iyo faafintaa badanna qeyb iyo dabkeeda wixii shiday oo kale ay kaba midh tahay wixii a maqashaan iskaba hubsada faaxishooyinka iyo waxyaalaha xunxunna haba sheeg sheegino ha faafinina taas buu leeyahay amiiru lmu'miniin caliy bnu abi aalib رضي الله عنه حدثنا بشر بخاري بقى حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله بشر بن محمد بشر بن محمد عبد الله بن مبارك وحدثنا سوارك سنة قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال أنه قال خلاص وقت جيجوا جاري كل حديث كان يككحي جنا وير جاري دونا أبو إسحاق وأبو إسحاك السبيع أبي يحيى هنيمك وإنه عادي كي هرمها abu yaxya alqataat nin la yidhaah weeyaan filaya in dikri horena aynuu soo maray magacyadiisina zaadaan way yidhaaheen magacyo kale way yidhaaheen lakiin abu yaxya alqataat waa nin kolley bal maalan adugu kolley dacfigiisu yaanu aad u xoog badnaanin be lakiin culimadu ay daciifeen aharkana kolley ay taa kuba daciifinayaan can mujaahidin can ibni cabaasin qaala idaa aradta haddaad doontid an tadkura cuyuuba saaxibaka ninka saaxibkaagaa ceebihiisa inaad sheeg sheegtid fadkur cuyuuba nafsika adiguba ceebaad leedahay ruux ceeb ka beriyi ma jirto dee adigana ceebtaada marka dambe waa la sheeg sheegun haddii oo kale kama tadiinu tudaan weeye inama aljaza min jinsi alcamale laakiin si ay ku noqoto mid kaa joojiya haddaad sidhaaho saaxibkaa ceebihiisa sheeg sheeg adigu naftaada dib ugu noqo adiguba ceeba waad leedahay waxaad ku ceebeynaysa wax ka badanba waad leedahay taasi markaa ha kaa xidho ha kaa joojiso ceebeebtaa dadka iyo inay faafinteedii iyo sheeg sheegeedii oo kale oo cuyubta naftaada eegba weeye sababta waxa wey taasi maxay noqon iyadaa kugu filan iyadaa ceeb ahaanba kugu filan oo adiguba taa aad ku sheegaysa ama wax kaloo amsaasheeda bal wax ka xun baa dhici karta ayaa lagaaba helaya ruux ka beriyii ma jiro taasi ha noqoto ta ku joojinaysa kaaba xidhaysa xdثna بشر waa isagii un qال أخبرna cبداللahi cبداللahina waa markii hore qال xadثna أbو mwdudi عan زaيد mولى qaysi الxdاي عan عكرمةa عan iبن cabاsi في qowلihi عaزa وaجل bal abو mwdud kolley halkan saasuu inooguba yimi abو mwdud imaka halkan xaف بن xaجarna wuxuu kaba cabiraa abو mwdudkan wuxuu idhaha waa baxr ibnu muuse nin la yidhaaho haddii aanu ninka ahayn waa nin aan la aqoon buu leeya o dadkii atbaacu taabiciintii ugu horreeyey kaba mida laakiin nin baxr ibnu muuse la yidhaha dadaba ma soo dhigan ba oo xagga magacyada marka la joogana waa magacuu ihmaariyey oo baxr ibnu muuse ma dhigan ninkan buu yidhaha ama waa baxr ibnu muuse ama waxa weeyaan waa nin aan laba aqoone bal waxaan leeyahay kolley waa nin isagu majhuula ayuu noqon taas weye ninkan uu kaba sii warinayana tu kaba cabiro xaafid ibnu xajar ou kaba cabiro in zaydna ziyaadna waa la yidhi zayd e isagu maqbul min asaadisu kaba cabirayo abu mawduudkan unbaa kaba wariyey bal isagana jahaala kuma sugan baan leenahay عن عكرمة عن iبن عabاس في qwله عزa وaجل ولا تلmزوا أنفuسكم haddaba iبن cabاs isagoo fasiraya ilahay qowlkiisuu yihi ولا تلmزوا أنفuسكم qاaل wuxuu yihi laa yطcن bعضكم bعضa bعضكم عalى bعض oo laa تlmزوا ha ceebaynina wey أنfuسكم نفyina mina naftiisa ma ceebeeyo oo ceebtaasaan leeya ceebtaasaan leeya ma yidhaaho dadkii muؤminiinta ahaa dee waa mid keliya waa taa uu rasuulka yidhaahay kaاljaسد الواaxid ceebtaad walaalkaa ceebaysana adaa isceebaynaya marka aan nafihiina ha ceebayninu waa dadkan walaalihiina ah dee idinkaoo kale baad yihiin iyagii ha ceebaynin oo barhkii barhka kale ayaanu ceebayn taas weeyaan oo naftiina ha ceebaynina ruuxan muminka ee kale walaalkaay waa adoo kale weeye naftaadiiba kama mid yahay kaljasad الwaaxid inama اlmuؤminuuna ikhwa marka ceebtan adigu isagii ceebaysa waa ceebaad adigu aad isceebaynayso walaa talmizuu anfusakum ay laa yadcan yaanu dacniin wareemin ceebaynin dacniin bacdukum barhkiin calىa bacdin barhka kale yaanu dacniin والله سبحaنه وتaعالى على أعلم سبحاaنaka اللهma بحaمdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفirka وأتوب إليك اللهma زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وعطنا